إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال وحن جمعدي هركسو هذا الليل قبصة شذا لقبصنا أيوه ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo noqoshada ilaahay diintiisa loo noqonayo ee saxdii inay tahay in waxyiga rabbaaniga ah la qabsado oo lagu dhaqmo waxaa jimcahana aynu tilmaamaynaa biidni illaahi jalla sha'nuh altamasuku bisunnati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam sunnada rasuulka in la qabsado oo lagu dhego oo camal iyo dhaqan laga yeesho waxaase walaalayaal muhiim ah qabla an nadkhula fii khimaari almawduuc intaynaan mawduuca sunnada dhex gelin waxa muhiim ah inaynu tacriifinno man huwa saaxibu haadihi sunna sunnada aynu isku dhiiri gelinayno sunnada aynu leenahay aynu ku sugnaano waa sunnatu man waa sunnadii ayo saaxibu haadihi sunna sunnadan cidda leh waa inaynu garanno oo aynu tacriifinno uma bacda dalik maa hiya sunnatuh haddaynu cidda sunnadan keentay ee loo soo dhiibay aynu aqoonsanno sunnada saxda ah aynu ku dha inaynu ku dhaqanaa ay waajibka tahayna waa maxay markaynu mufradaadka aqoonsano ee aynu tacarufno ayaa tallaabada kale waxay noqonaysaa alcamalu bihaa in markaa la dhaqan geliyo walaalayaal saaxibu haadihi sunna هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول رب العالمين إلى الناس كافة سنة عدة يصله ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وأه رسول في رب أمة الأصابرين ila annaasi kaafa carabtooda iyo cajamtooda cadaankooda iyo madowgooda jinkooda iyo insigoodaba haada arasuul waxa weeyaan dacwatu khaliili araxmaani ibraahim waa kii nebi ibraahim ku ducaystee ilaahay uu baryey inuu ummaddaa ka soo dhex saaro cid iyaga ka mida oo diinta u sheegta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yihi xaafiyan can dacwati khaliili araxmaani ibraahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي إبراهيم عليه السلام وحو سدعي السيئويره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وحول ربك يوم waxaad ka soo dhex saartaa rasuul iyaga ka mid ah oo yatluu calayhim aayaatik aayaadkaaga ku dul akriya wa yucallimuhum alkitaaba waalxikmata wa yusakiihim oo kitaabka iyo sunnada bara kana daahiriya xumaanta iyo shirkiga iyo munkaraadka oo dhan innaka anta alcasiizu alxakiim allahayow adigu waxa tahay algaalibu aladii laa yuglabu amruh ka gaalibka ah ee cidina aanay beegsan karin cidina arrinkiisa aanay ka adkaan karin waxaa tahay alxakiim ka aan khaldamin ee shay walba meeshiisa dhiga ilaahay subxaanah waa aqbalay dacwadii iyo ducadii nebigiisa ibraahim waxay jawaabtiina noqotay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula id bacasa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikmah wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxaa lou yidhi subxaanah isagoo ducadii nabigiisa ibraahim aqbalay laqad mana allahu cala almu'miniin ilaahay muuminiinta waa u nicmeeyey waanu ku galladaystay nicmo aada iyo aada u badan oo u ballaadhan goorma ayaa ilaahay addoommadiisa muuminiinta u nicmeeyey id bacasa fiihim rasuula min anfusihim markuu iyaga ka soo dhex saaray rasuul naftooda ka ahaaday bimacnaa rasuul iyaga ka mid ah oon ajnabi ka ahayn oon meel fogoo dheer uga iman rasuulan min anfusihim kuwa gaaloobay ee caqliga iyo cilmigaba baal maray waxay ilaahay weydiisan jireen oy odhan jireen miyaa ilaahay malag loo soo diro ama malagu soo raaciyo oo waxay inkireen bashar iyaga ka mida oo la mid ah in waxyiga loogu soo dhiibo laakiin min raxmati illaahi bicibaadih waxaa raxmadda rabbi addoommadiisa u naxariisanaya ka mid ah inaanu rasuulka malag ka dhigin waayo haddii malag loo soo diri lahaa siday ula dhaqmi lahaayeen sidayse u afjaran lahaayeen waayo waa kala jinsi basharka iyo malaa'igta laakiin rabbi biraxmatih waxa uu soo diray rasuul iyaga jinsigooda ah oo ay garanayaan oo ina hebel hebel ay yaqaanaan oo weliba dhexdooda ku caanbaxay bisidqi waalamaana run iyo ammaano kaasaa ilaahay ka soo dhex saaray laqad mana allahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuula min anfusihim rasuulkaasoo muhimadda iyo camalka u qabanayaa ay tahay yatluu calayhim aayaatih wayucallimuhum alkitaaba waalxikma ilaahay subxaanah aayaadkiisuu ku dul akriyayaa oo kitaabka iyo sunnada ayuu barayaa wayuzakiihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma ilaahay aayaadkiisuu ku dul akrinayaa waxaanu ka daahirinayaa shirkiga iyo bidaca iyo xumaan oo dhan dabeed waxa uu barayaa kitaabka iyo sunnada tasfiyatun wa tarbiya marka hore wuu ka daahirinayaa jaahiliyadii hore iyo dhaqankii hore iyo diin la-aantii hore dabeed markuu ka daahiriyo dhaqankii hore xumaa ayuu ku barbaarinayaa quruxda iyo wanaagga diinta iyo waxyiga wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin walow hore haba u ahaadaan kuwa baadicad ku sugan walaalayaal idan sunnada aynu ka hadlayno cidda ay sunnadiisii tahay waa rasuulkaa haada arasuul huwa araxmatu almuhdaah waalnicmatu almustaah waa raxmaddii ilaahay ummaddan u soo hadiyeeye uu soo diray waa nicmaduu ilaahay addoommadiisa ku galladaystay waxa uu rabbi yidhi subxaanah wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi allow kuumaanaan soo dirin ilaa raxmad iyo naxariis caalamkao dhan inaad u tahay mooye fa haada arasuul huwa raxmatun lilummati kulliha caalamka oo dhan buu naxariis u yahay waxaa lou leeyahay jalla fii culaah laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idin yimid rasuul idinka idinka ahaadoo idinka idinka mid ah rasuulkaasoo casiizun calayhi maa canidtum mashaqadiinna iyo dhibaatadiinnu ay dhibayso xariisun calaykum rasuulkaasoo idinku dadaalayo oo hanuunkiina iyo hidaayadiina raba rasuulkaasoo bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta u naxariisanaya oo u tudhaya haada arasuulu biabii huwa wa ummii raxmaddiisa haddaynu misaal u soo qaadanno amsilada tusinaysaa waa ay tiro badan tahay waxaa ka mid a xadiidu jaabirin fi saxiix waxaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam masalii wamasalukum kamasali rajulin istawqada naara fajacalat alfaraasu waddawaabu yaqacna fiiha wahuwa yadubuhuna dabba faana aakidun bixujajikum can innaar wa antum tatafallatuuna min yadii waxaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa aniga tusaalahayga iyo idinka maselkiinu waxaynu isku nahay tusaale haddaan soo qaato waxaynu isku nahay oo kale sidii nin meel cidla ah dabweyn ka shiday oo dabkiisla oogsaday dabadeed xasharaadkii iyo balambaalistii iyo xayawaanaadkii ama xaydhaweynkii waxyaabaha iskiinka iyo dabka secelee ku soo ordaa ay gudagaleen dabkii inay ku soo daataan ninkii dabka shidayna uu ka celinayo waxa uu yidhi anigu guntigiina ayaa naarta idinka soo qabanayaa idinna waa iska kay dhufanaysaanoo waa isku tuuraysaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam haadihi raxmatuh waa taa naxariistiisii waayo waxay misaal u tahay marka rasuulku inoogu yeedhayo wanaagga iyo hanuunka iyo hidaayada waa jannadii uu inoogu yeedhayo iyo dabkii uu inaga soo qabanayo markaynu rasuulka sunnadiisa khilaafayno ee amarkiisa aynu baalmaraynana waxaynu ka dhigannahay sidii qof dab ololaya isku sii tuuraya waayo lianna caaqibata almunkaraati waalmukhaalafaat ta'uulu ilaa naari jahannama ciyaada billaah waayo muxaramaadka iyo munkaraadka la dhex dabaalanaya waxay cidhibtooda dambe ku dambaynaysaa cuquube iyo cadaab ciyaadan billaah ilaahay naga badbaadiyo waxaa kaloo amsilada raxmaddiisa ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah nin reebaadiyey masaajidkii soo galay markaasuu kaadiis la taaguu ku qabtay masaajidkii markaasay saxaabadii dooneen inay kula boodaan markaasuu rasuulku yidhi dacuuhu iska daaya ha dhammaystee daaya markii kaadidii dhammaystay ayaa waxau ihi faariiquu calaa bawlihi dalwa min maa haddaba kaadidiisa baaldi biyo ah uu ka dabadeeya sidaasay ku daahiroobaysaa arladuya walaalayaal hada alxadiid waa misaalu min amhilati raxmatih sala allahu calayhi wasalam waayo haddii lagu dayn lahaa ninkuna diinta wuu ka didi lahaa kaadiguna masaajidka way wada gaari lahayd laakiin markii la daayey kaadiduna halkuu ku qabtay may dhaafin diintii iyo dacwadiiyo khayrkiina wuu ku soo hirtaye kamuu ordin waxaa kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam raxmadiisii ka mid ah maalin ramadaan ayaa nin reerkiisii u galmoodoo ku khaldamay dabeed laabta isagoo iska garaacayo warwarsan oo aada iyo aada u cabsoonaya ayuu nebiga u yimid oo uu yidhi halagtu yaa rasuula allah rasuulkii allo waan halaagsamay waayo waxay garanayeen saxaabatu rasuuliillaah in mukhaalafaadka iyo dunuubtood lagu dhacaa ay tahay halaag oo aanay nolol ahayn markaa waxau rasuulku ku yidhi wamaa ahlakak war maxaa ku halaagay qaala waqactu cala imra'atii fii nahaari ramadaan waxau yihi haweenaydaydii ayaan maalin ramadaan gacantu igaga dhacday rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo macnaha aan u galmoodoon jimaacay rasuulku markaa sala allahu calayhi wasalam ninkaasi hadal xun iyo hiif iyo huruuf midna kumuu samayn waxa keli uu u tilmaamay dawadii dembigiisa uu kaga badbaadi lahaa ama wuxuu kaga kafaaro gudan lahaa macsiyada uu ku dhacay ayaa nebigu u tilmaamay waxaa laga yaabaa mid innaka inaga mid ah hadduu iman lahaa inuu marka hore horta canaan iyo ceeb uu indhaha kaga qaadi lahaa kadib uu xalka u sheegi lahaa laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam huwa raxiimun biummatih hadal xun ma odhan waayo basharka jafka iyo khaladku waa ka dhacaa laakiin dawadii iyo xalkii saxda ahaydunbuu u tilmaamay waxaa rasuulka raxmadiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam xadiiskii mucaawiya ibnu alxakam asulami alsaxaabiyu aladii takalama fii daakili asalaa saxaabigii salaada dhexdeeda ku hadlay isagoon garanayn hadalku inuu xaaraan yahay salaadii markuu rasuulku dhammaystay waxaa saxaabigaasi uu leeyahay wallaahi maa ra'aytu mucalliman axsana minhu tacliimaa wallaahi maan arag rasuulka mucallim ka waxbaris wanaagsan waxau ihi maa kaharanii walaa naharanii ima huruufin imana hiisin hadal xunna ima odhan wainamaa qaala ina haadihi asalaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas waxau igu yidhi uun war salaadani hadalka dadku kuma banaana waa tasbiix iyo taxmiid iyo qiraa'o iyo adkaarta la akriyayo uun laakiin kalaamu nnaas kuma banaana ayuha alikhwaanu fi illaah haadihi alamhila iyo namaadijta aynu soo qaadanay waxay tusinaysaa raxmaddii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam walidaalik ayaa raxmadda uu dadka u dabacsan yahay darteed ayuu ku dhowaanayey naftiisa inuu ku dhibo oo ay ku dhimato markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu lahaa falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiisi asafaa waxaad mudan tahay rasuulkii allow ood kuba dhowaatay inaad naftaada dhibto ood halaagto hadday ku raaci waayaan oo qur'aanka ay rumayn waayaan falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaaduyay tegi nebi allow oo murugada iyo tiiraanyada aad u qabta darteed yay naftaadu ku halaagsamin oonay raacin haadihi alaayaat wa haadihi alaxaadiis waxay tusinaysaa walaalayaal rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam cidduu ahaa iyo raxmaddiisu siday ahayd wa astakfiru allaha alcadiima lii walakum faastakfiruuh alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal haddaynu garannay man saaxibu haadihi الsunna wa huwa rasuulu rabbi اlcaalamiin famaa haadihi الsunna sunnadani maxay tahay assunnatu fi lugati alcarabiya sunnada luqada carbeed waxaa lagu iطlaaqaa alcaadaة اlmustamira wاطariiqaة اlmutabaca xasanatan kaanat am sayiئa waddada la maro ee la qaadee la daa'imo iyo caadada joogtada ah ee lasoo maro ayaa sunno la yidhaah ama ha wanaagsanaato ama ha xumaato waa erey bixinta luqada carbeed waxa sunna la yidhaahdo sunnada iyo qur'aankana way ugu soo aroortay iyadoo macnaha luqawiga ah loo adeegsanayo oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam kamaa akhrajahu alimaamu muslim fii saxiixihi fii kitaabi azaka baabu alxasi cala asadaqa waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha laa yunqasu min ujuurihim shay waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'ah facalayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdih laa yunqasu min awsaarihim shay waxaa rasuulkeena suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh qofka islaamka dhexdiisa ku jideeya waddo wanaagsan qofka shay diinta ka mid ah oo ummaddu ay ka hijrootay oo la iloobay qofka ku soo dhex nooleeya ee hormood iyo hoggaan ummadda ugu noqda ee lagaga daydo kaasi waxa uu leeyahay sunnadaa uu soo nooleeyey abaalkeedii iyo cid alla cidda kaga dayataa abaalkay heli lahayd oo kale iyadoon abaalkooda waxba laga dhimayn qofka laakiin islaamka dhexdiisa ku jideeya waddo xun xumaan u horseeda dadka waxa uu leeyahay dembigeeda iyo cid alla cidda kaga dayataa dembigay heli lahayd oo kale iyadoo dembigooda dadka aan waxba laga dhimayn shaahidunaa min alxadiid waxaynu xadiidka ka deliishanaynaa in sunnada nebigu ku tilmaamay mid xun iyo mid san labadaba inay yeelan karto macnaheeda luqada carbeed oo waa waddo la maray oo dadka loo horseeday ama ha xumaato ama ha samaato waa macnaheeda luqa ahaan sidoo kale akhraja alimaamu albukhaariyu fii saxiixih fii kitaabi اlictisaam wkda imaamu muslim fi صaxiixihi fi kitaabi اlcilm min xadiisi abi saciidin اlkhudri ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin ladakaltumuuh qaluu alyahuudu wاnasara qala faman xadiidkaana nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu ku tilmaamo uu yidhi wallaahi waxaad raaraaci doontaan oo dabageli doontaan kuwii idinka horreeyey waddooyinkoodiiba idinku dayan oo idin dabageli xataa masallugalay godkeeda hadday galaan way idinka dabageli macnaha wax kastoy sameeyaan way idinka daba samayn waxay idhaahdeen rasuulkii allow ma waxa weeyaan yahuud iyo nasaara waxau idha haddaa ayo kale ma cid kalea haddaa waa iyaga misdaaqa xadiidkaa nabiga maanta waaqiceena nololeed waa ka muuqdaa sidoodaa loo feedhanayaa oo loo labisanayaa oo loo tallaabsanayaa oo xumaan kastoy sameeyaan waa laga daba samaynayaa sadaqa rasuuluullah sala allahu calayhi wasalam ashaahidu min alxadiid sanana man kaana qablakum assanan waa waddooyinkii iyo dariiqooyinkii ay ku dhaqmi jireen sidoo kale qur'aanka way ku soo aroortay sunna iyadoo dariiqadaa iyo caadadaa soo jireenka a loo adeegsaday qad khalad min qablikum sunan waxa hortiin tegey waddooyin lasoo maray iyo dhacdooyin hore oo sunanku waa caadooyinkii hore u dhacay ee ilaahay addoommadiisa kula dhaqmay oo ah nasru awliyaa'ihi wa khudlaanu acdaa'ih inay guulaystaan awliyadiisu iyo axbaabtiisu acdaadiisi iyo kuway colka yihiinna ay jabaan waxaa kaloo ku soo aroortay qur-aanka qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf wain yacuuduu faqad madat sunnat alawaliin waxaad ku tidhaha nebi allow kuwa gaaloobay hadday kufriga iyo gaalnimada isaga hadhaan wixii u horreeyey waa loo dhaafayaa hadday dib ugu noqdaanna faqad madat sunnatu alawaliin kuwii hore waddooyinkoodii way tegeen oo way socdeen macnaha kuwii hore halkay mareen iyo waddadoodii ayay mari oo cuquubo iyo cadaab ah sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina wlaa tajidu lisunnatina taxwiila walan tajida lisunnati illaahi tabdiila ilaahay habdhaqankiisa iyo dariiqada addoommadiisa uu kula dhaqmay wax bedela oo dooriye heli maysid macnaha sunnada ilaahay waxay ku soo dareertay calaa mari taariikhi waduhuur inuu dadka wanaagga iyo khayrka asbaabtooda la yimaadee wanaagsanna uu u nusreeyo kuwa ka baydhana uu jebiyo haadihi isticmaalaat waa isticmaalaadka lugawiga ah ee ereyga sunna qur'aanka iyo sunnadaba uugu soo arooray oo ah in loo isticmaalo waddo ama caado mustamir ah oo soo jireen ah laakiin macnaheeda istilaaxiga ah waxaa sharci ahaan sunno la yidhaahdaa waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wixii ka sugnaaday ee aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa ah ma wfira can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama min aqwaalihi waafcaalihi wataqriiraatih nebi muxamed calayhi afضal الsalaati wasalaam tashriica ummaddan loogu soo dhiibee loogu waxyooday waxyaabaha ka sugnaaday hadal ahaan iyo ficil ahaan iyo waxyaabaha u sugay ama agtiisa ha lagu sameeyo oo yaanu inkirin ama waktigiisii inta la sameeyey yaanu waxa weeyaan inkirin waayo isagu haddaanu ogaanin dee ilaahay baa ogaa wamaa kaana rabbuka nasiya marka ummadda ama bulshadu waxay ku dhaqmaysay ee xumaan ahayd xataa isaga agtiisa haddaanay ka dhicin dee waxyiga ayaa lagu saxayey marka waxa uu iqraariyey ama qowlan aw ficlan uu jideeyey ee ka sugnaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa sunnadiisu ay tahay istilaaxa sharcigaynu uga jeedno waana kaa muraadka iyo maqsuudka aynu sunnada ka leenahay macnaheeda istilaaxiga ah inaynu fahamno waxay sunnadu tahay markaa marka lasoo koobo waxaynu uga jeednaa sunnatu rasuuli illaah maa jaa bihi muxamedun sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed diintii uu la yimid iyo sharcigii loo waxyooday ee ummadda uu soo gaadhsiiyey ayaynu uga jeednaa ma aha waxa weeyaan sunnada istilaaxa fuqahada iyo usuuliyiinta muqaabila almanduub uma jeedno ta ka soo hor jeeda waxaan u jeedaa muqaabila alwaajib taa uma jeedno oo macnaha waajibka iyo manduubka dee wixii farale waajibina waa ka qofkii hadduu ka tago bisarkii ku dambaabayo waxa weeyaan hadduu la yimaadana yastaxiqu sawaab manduubkuna waxau noqonayaa waxa qofkii dee hadduu la yimaadana yu'jar wa yusaab hadduu ka tagana cuquubo aanu ku mudanayn marka kaa uma jeedno istilaaxa fuqahada laakiin waxaynu u jeednaa istilaaxa sharciga ah ee ka caamsan kaa waxa weeyaan fuqahada oo ah inay sunnadu tahay wax alla wixii nebi moxamed la yimid min waajibin wa manduub waajibkeeda iyo manduubkeedaba wax alla wixii nebi moxamed la yimid ayaa ay samlisanaysaa waxay sunnadu tahay markaa waxyullaahi ilaa rasuulih sunnadaa saxda ah ee nebiga ka sugnaatay waa waxyigii ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey yaanay noqon sida qur-aanka bilafdi walmacnaa oo waa bilmacnaa laakiin iyaduna waa waxyi waana qariinatu lqur'aan waa lamaanihii qur-aanka wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa walaalayaal sunnada nebigu sala allahu calayhi wasalam ee aynu doonayno inaynu ku dhaqannaa waa taas cidda ehelka u ee lagu soo dejiye ee saaxiibkeediina waa rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam haddaynu markaa garannay man saaxibu haadihi sunna wamaa hiya haadihi sunna tallaabada xigtaa waxa ay tahay waajibka inaga saaran iyo sidaynu ugu dhaqmayno jimcaha dambe ayaynu tilmaami doonaa biidni illaah rabbana aatina fi dunya xasanah wafi alaakhirati xasanah waqinaa cadaaba annaar اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا عاملين بالكتاب والسنة يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين